sanadkii hore kanada waxay jebisay rikoor cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda ku dhowaad nus milyan qof ayaa la keenay dalkan dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba shan boqol oo kun oo qof lagu keenayo ilaa labada kun shan iyo labaatanka taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah iyadoo ay taasi jirto haddana kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan kusoo galay dalkan kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan kusoo gelin si sharciga waafaqsan dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid a dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo sannado kala duwan jooga dalkan siyaabo kala duwanna ku yimid cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi wuxuu xilli sii horreysay iga warramay walaaca ka haysta arrinkan waa mahadsan tahay walaalkii horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waan lasoo marnay hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinaya brosees oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxaa lahay lasoo marinaya broseska kaleeto marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro marna hadday bilaawato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaalka la laabo soomaalidu soo baxdo laisgarab istaago haddii hal qof lagu guuleysto in arinta laga joojiyo waxaa noqonaysaa in dhammaantood laga joojiyo waayo dhalinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantood waa lagu guuleysanaya waa tahay cabdulaahi waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo maalin kasta baanu wada sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah waxaanu gaaraynaa ilaa iyo afar boqol oo dhalinyaro oo gabdhay wiilila isugu jiro waana dhalinyaro oo maxaa lahay da-dooda u dhaxayso ilaa labaatan ilaa soddon jir ah marka isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqaynaa qaaraanu isla degannahay qaaraanu isku xafidnahay isku banooniyo isla dhelinaa maalin kastaanu is wareysanaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi walaahi ma maleyn kartid qaaraa shaqadii ka fadhiistay qaaraa waxbarashadii ka fadhiistay qaaraa xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay daawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo intii yar dhaqaaqayso intanada hadda u ordayso oo rabtay in aan maxalalahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanayta maxalalahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badanoo maskaxiyan soo gaarto inkastoo cabdulaahi uu sheegay inay gaarayaan afar boqol oo qof haddana wakaaladda xuduudaha kanada waxay tirada ku sheegtay boqol toddobayo konton qof sheekada dhallinyaradan ayaana soo socotay tan iyo labada kun sagaaliyo tobankii dhallinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan soomaaliga taasoo shaki gelisay soomaalinimadooda laakiin waxay ku adkaysanayaan inay yihiin soomaali abukaad cabdilaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhalinyaradan si ay sharci u helaan wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso soomaalinimada dhallinyaradan xusen dhallinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka mataqaanaa ka qabaan ayaa haysta marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiba dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigaan wadnaa laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna waxaan u baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddaysay inay soomaali yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya isaaq maxamuud mursal oo loo yaqaano isaaq fanax oo shir uga qaybgelayay magaalada toronto oo aan la kulmay ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhallinyaradan iyo waxa ay u qaban karto dowladda soomaaliya dowlad soomaaliya uma furno gacmaheeda uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka canada waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galaya soomaalinimo kuma soo gelin saas darteeda waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka soomaaliyeed inaan u adeegna jecel laakiin waxaan gacmaheena xiraayo oonan awooddeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kale ama basaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola waana sharci caalami amase wax ii sheeg oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyaradii soomaaliyeed hadda waxaa noo furan inaan u ducayno un wax badanoo soomaaliya hadda ay ka geli karta gartaan sida ay kusoo galeen darteeda ma jirto ilaa iyo hadda ma jirto qof la musaafuriyey oo ka mid a dhallinyaradan lamana oga inta uu qaadan karo kiiskooda xuseen nuur xaaji v o a toronto